annaguna waxaan ballan qaadana maadaama nahay xukuumadda dowladda puntland maadaama nahay wasiiradii dalka maadaama nahay guddigii halkan loo soo diray oo qorshahoodu ahaa inay ka shaqeeyaan amniga waxaan ballan qaadana inaan la dagaalamayno horena dagaalku waa u socday waa la dagaalamaynay haddana waa la dagaalamaynaa nimanka nabaddiidka ah oo shabaab iyo daacish la baxay runtii waxaanu sheegaynaa ummadda nimankan waa niman daciifa oo aada u liita bulshaweynta ama bahweynta ku nool gobolka bari degmada boosaaso waxaan ka codsanaynaa inay hay-ada amniga la shaqeeyaan ku dhiiradaan waxaani ma aha wax weyn oo qiimale ma aha waa wiil xun oo duul ka yimi oo kaba sidiga sita oo aan faa'iido badan lahayn oo nabaddiida oo ujeeddadiisu tahay inuu amniga keliya khalkhalgeliyo laakiin qiimo badan aan samayn karin waxaa laga rabaa dadku inay isku xiraadaan ilaahay ku xiraadaan naftooda iyo maalkoodana ku dagaalamaan qofku wuxuu laaryahay markau naftiisa iyo maalkiisa ka fikado oo uu ku dagaalami waayo oo uu noqon waayo mid u adkaysta dha u dhabaradayga dhibaha yaryar oo markaa dhacaya waxaan ballan qaadaynaa inaanaan dhegaysan sugin aanu gacan bil wax kaga qaban doonno uguna tegi doonno meelahaanu tegi jirray oo dib u celin doonno iyaga iyo dhagartooda